arrimaha barlamaanka ku shub lahaa sida loo xulay barlamaankii labada dowlgoboleed arrimahaas ayaan ka wada hadalnay waxaa maanta nala jooga madaxweynaha jubbaland axmed islaam iyo madaxweynaha koonfur galbeed sheekh xasan marka runtii wada hadal dheer aan galnay kadib waxaan ku heshiinay in si wada jira oo runtii dowladda federaalka iyadoo horkacayso in lasoo abjiro arrimahaas la xaliyo wax allaa wixii tabasho ah ee ka jira barlamaanada ama jubbaland ha ahaado ama koonfur galbeed ha ahaato iyo wixii tabasho guud ah ee deegaanadaas ka jira marka waxaan rabaa inaan siiyo hadalka loo dha madaxweyne runtii arrintiis waxaa noogu dhawaato waxaan kaloo ka hadalnay sidii hore loogu dhaqaaqi lahaa hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka iyo shirarka ka furmi doona wixii berita ka dambeeyey magaalada kismaayo marka runtii waan isku afgaranay in arrimahaas si hoose loo galo dowladda federaalka ah runtii ay qaadato rool buuxa sidii toobashadaas oo dhan loo maaragtay loo soo awjari lahaa dowladeedna loogu gudbi lahaa hiigsiga labada kun iyo lix toban